siyaasiga cabdiraxmaan cabdiqaadir oo ka tirsan madasha wadatashigai toosita qaranka soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xadhigga mas-uuliyiinta wargeyska haatuf ee haatan ku waxaana uu sheegay inay taasi dhaawac weyn ku tahay dimuqraadiyadda dalka isagoo u soo jeediyey madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo in si rasmi ah ugu dhow xorriyadoodii loo soo celiyo saxafiyiinta iyo warbaahinta xidhan shakhsiyaad ka tirsan xukuumaddiisa cabdiraxmaan cabdiqaadir oo hore uga tirsanaan jiray xisbiga haatan talada haya ee kulmiya haatanna ah siyaasi ka tirsan madasha wadatashiga iyo toosita qaranka ayaa waxa uu sheegay in aanay ahayn waxa haatan dalka ka dhacaya wax looga bar shacabka u soo jeediyey inay ilaashadaan midnimadooda dhaawac gaadhsiiniyo xorriyadoodana ay ka wada dagaalamau intaas ku daray in maanta lagu sameeyo warbaahintu ay qof kastana u soo socoto cabdiraxmaan cabdiqaadir ayaa waxa uu ka hadlayay madal ay si wadajir u soo qabaqaabiyeen xisbiyada mucaaradka iyo madasha wadatashiga urarka saxafiyiinta somalilan solja oo looga hadlayey si loo sii deyn lahaa xukuumaddan ay ugu soo jeedinayeen in ay si rasmi usii dayso warbaahinta iyo saxafiyiinta xidhan ana cabdiraxmaan cabdiqaadir hadaladiisi ka mid ahaa
asan barwooy inta wanaagsan baan aad u salaamaya adinoo si fiican u hadashay baan aad u salaamaya salaadii guuta islaamka baan idin salaamaya marka maanta anigu hadal isma lahayn meeshana waxaan u imi waxaan u imi anigu nin socodka gadoomi saaxiib baanu ahay isku arday baanu ahay kalaas baanu ku wada jiri jirnay niman akhyaara baanu ahay noo walaalaa baanu ahay laakiin sideedaynu ahay tiikaas oo dub igu jiray laakiin ilaa reer anigu waxaan ka daalay cabasho iyo baryo iyo warnataa warnasiitaa warnaxidi ilaa reer dadku si goormuu sida u duloobay wargoormaydu siduu dun u noqonay dad akhraara baynu ahay oo xor ah oo xornimadooda la soo dhacsaday oo xabad ka soo dhacsaday baynu ahay war maanta magaalada hargeysa haddaad sidaa ciideeda sidaa u qaatid aad sidaa u tuujisid diiggii dadkeennaa ka soo daadanaya waxaynu maanta ka dagaalanay in laynagu celiyo miyaa kii soo dagaalamay ee diiggiisa u soo huray in maanta xabsi la dhigo miyaa ilmaariin dadku marmar waa laysxidhaa yuusuf cabdigaboobe ma ninkii qasas la geli lahaana yaa sidii teroriinka qasas la geli lahaa miyaa iyadoo ay sidaa tahay mid baa sheegaya mid baa reer gabileeya tahay cidan intii waaweyn eebaysnaa shicibkaabu ahaa ciidanku asaga waa doodi jiray kuwii asaganka waa ku celi jiray waa ka hortegi jiray maalintii dambaa ciidan faqashi soo galeen asagantii gurgoodo waa ka hortegi calamadu sii qaatay waa la qabtay waa iska gundiyey waa ku cararay soo dhawaada soo dhawaada buu yidhi intii waa dileenoo feel bay kala taaleenoo qori bay la dhaceen isagoo waxbala noolayn buu dadkii ku soo noqda waxa la yidhi waarba warano maxaa kugu dhacay sotilay taag waayeen maaha buu yidhi waxa leeyahay horta yuusuf waa silay loo taag waayey waxa inagu dhacay wadigii jeelka u galay wadigii dhabarka uga jabay inagii had iyo habeen u soconay ee inagu bayseersanaysa horta taa iska ogo ninkaa yuusuf cabdi gaboobe ee xiran walaaltinimo lagagama xisoonin mujaahidnimo lagagama xisoonin guddoomiyihii ololaha ololaha baajo cabdigabowde ee guusha ka keenay hargeyse lagagama xisoonin lagagama xisoonin sidii suuga teleriiska qafas loogu qaaday loo hanjaboo lacaayay oo loogu daray erayada ka soo baxay maxkamadda maalintaa maxay ahayd saxaafaddu way jibirtee hadday joogsan weydo sida kuwa xabar loola dhaqmaa loola dhaqmi doonaa taasaa ka soo baxday haddaba miduunaan idiin sheego laba qodob baan idiin sheegaya horta waxaan iminka inaguma bilaabmin hiraa ay qoladan way nagu tijaabiyeen way nagu tijaabiyeen waa xusuusadiina waa ti boqorraabi la xidhay boqorkaa dhan waa ti la xidhay cidi juuq ma odan inanka curad la yidhaahday ahayn jiray ee yool sabateer baa la xidhay in dowladda ka midaan weydiiya waxaan warninka maxaa ku haysataa inuu idin adeertii baa xidhoo edbinayaan oo dowladnimo ma haysato sidaas yii sidaas yii duuleed waa garanaysaan oo haddii idinka leeyahay gudoomiye ku-xigeenkii burco gurigiisii iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii tabaha lala dulmaray markii la keenay hargeysana waa la isweydiiyey yuu cidhan yahay baa layidhi yuu cidhan yahay baa layidhi sidii baa lagu sii daayey midda ugu weyne haddii baydakeeda leeyahay aada uga xumaada waxa weeyaan magaciisi baa iga lumee ku jiray xara awr maya maya xasan xasan libaax xasan libaax xasan libaax reer suuglan baan nahay weligii intaas siilaayu taageersanaa waa ninka keliya iga taageero badnaan u taacay weyna yaa imaadayaan inaadan ciise qurtoo dhan oo ka dhaqaaqay buu keligii aan joogi jiray oo uula hore iska gartay ruuxaas reer joogi jiray kii iyo hooba waa la ag taagnaan jiray kii lagu sameeyey ta waa idigu waa xusuusataane gurigiisa iyo sidii loo galay lagu lagu sameeyey waa waa xusuusataan sababta arrintaa loo wadaayo haddaba wax kale ma aha saxaafaddu waa maxay xikmadda ka dambaysa saxaafadda xikmadda ka dambaysa waxa weeyaan waxay dimuqraadiyaddaa ku dhisan dadku inay dowladda xun iyo ta wanaagsan kala doortaan soo maaha soo xisbiga wanaagsan iyo xisbiga kale inay kala doortaan maaha halkee bay macluumaad ka helayaan ileen waxyuu ku soo degi maayeen saxaafaddaa u sheegaysaa dowladda xubin markaa maxay samaysaa saxaafaday weerarsaa si dadku u dagabeelaan oo u indhabeelaan oo ay qalbibeelaan oo dabeedna sheeko yaroo beena telefishankan qaranka looga sheegayo hadba afar habrood iyo afar oday la sisii raaciyo la yidhaahdo waddaa la furay bariis baa la furay halkalaan la dhex dhigay in waxaa laynagu masquuliyo baa la doonayaa oo aynu waxaa rumaysanno dabeedna sidii dad jaanjaansan oo la sircay aynu hal dabalaad u raacno saxaafaddu waxay ka dagaalantaa ee ay runta inooga sheegtaan waa taa weeyaan in mariya haddaanaynaan hayn quruun jabaysaa halkee lagu arkay ninkii yidhi waar waxbaa la haday oo ummaddii waxeedii baa la cunay oo waa la iibsaday oo baanan baa la dhigay ma in la xidho kii bandhigaysada ee ay ku cad tahay ee lagu ogyahay baankiisii lagu ogyahayna inta lala qaybsado la ammaano oo la sii daayo halkee lagu arkay iminka maalida weyto waxaa layga xaday mobil yar waxaan isiblaysiisa ka tego jawaashkitay waa tidhahdaa ninkaasaa mobil iga xaday waxaan isiriso adiga lagu xige waan iska bamo waxay dhaqankii soomaaliland sidaas wax waa la xaday waa la xidhaayo mobilkaas anugu dhaafee mid xaasiyadu leedahay bay igu tabarruqdo kii baan isticmaalaa waxaan idin leeyahay haddaba maanta waynu u nimi maanta waynu u nimi waxaynu u baahannahay maanta yuusuf cabdigaboobeaynu u nimi yuusuf cabdigaboobe waxaynu leenahay iyo takhatiraha iyo labadaa jaraa'idba waa lagaa gardayan yahay kaabari mayno weydiisan mayno codsan mayno waanu kugu amraynaa xaq baanu leenahay soo daa oo maanta soo daa maanta soo daa waxa la yidhi adigu telefishinada ma dhegaysto haa marmar waxa la yidhi waxa loo saaraa jigjigo oo masaariix badani ku socdaan oo la yidhahdaa waxaasaa ka socda somaliland markaasuu madaxa ruxa laakiinse insha allah ay tadu dhegaysan doonaan iyadoo korteraan idiin sheegaya silaayo anagu aan isku wanaagsanayn wuu ina talin jiray taladu sii jira baan idiin sheegaya horta wuxuu igu yidhi aad baad u tulisahe udubtanaad leedahay salaami maayo iska daa waayo marba laga yaabaa ina saaxiibtaana waa runtii maanta nimankii udub nimankii kulmiyana siday galeen waa ogtayey oo udubna maanta waa way hagaajisay taasi waa taa wuxuu igu yidhi reerkaaga haddaanad wadanin soomaaliya siyaasad ma geli kartid waxayna afreerkaygii waa ku dhaceeno dagaal baad la gashayo erayaad ku turturiyo oo kudacodiyeed haddaan isdhaado reerkaaga raac udug baa noqonayaa mid kalu laakiinse ii sheegay wuxuu yidhi hadda haddaad doonaysid inaad ka somaliland ka noqotid siyaasi reerka sacad buuse la yidhaahdo iska ilaali eraxu weligaa ha ku horada haddaad eraxu ku jiraahi hortaa ma helanaa weligaa meel gaari maysid wadiga waxaan isticmaalkiibu adiga ku siiyey miyuu ilaabay reerkii miyuu ka maarmay ma reerkii baa sidii ahayd halkee wax ka xumaadeen waxaan isleeya waa kii adigaba ku siiyey oo adigaba ku siiyey waxaan kusoo gabagabeynayaa laba arrimood laba arrimood baan kusoo gabagabeynayaa waa mudee horta isaga mid baan leeyahay iyo dowladdiisaba mid baan leeyahay wax in maariya oo naga dhabo oo naga dhabo oo naga dhaba xumaantiina wallaahi baananaanu doonaynin wallaahi baananaanu doonaynin wallaahi baananaanu doonaynin qof maanta dowladdaa ku timaadaay somaliland bay ka go-antaa somaliland bay ka go-antaa laakiinse laba midood iska aqbali mayno maariya iska aqbali iska yeeli mayno warada cabudintaa iyo cabidiblayntaas iska qaadan mayno waa waxaanu ku dagaalamay ku talagala hadday xabid gaadhiso way noqon doontaa haddaan walaalayo waawaantaasi kaga weyno way noqon doontaa mid kalena iska yeeli maye maanta qalxadka badan ee aan wax kasta shashasteen taana dhabarkaanu kaga jabaynaa idinka yeeli maye saddexaadna waxa weeye waa qorshahanaa wadaan oo hoobta ka wadaan ee aad ku shaqaynaysaan oo somaliland xamal ku wadaan war yeeli mayno war yeeli mayno oo yeeli mayno anigu xamar waa tegey anigoo somaliland baan tegey anuu somaliland anaa ka maqan sheekada xamarka alla aan idiin sheego waxa weeyaan madaxda somaliland way doonaysaa in la israaco shicibkaa la loodin leeyahay oo diisan shicibkii sidee loo farsameeyaa baa la leeyahay kursigaa lacag lagaga soo qaatay in layna farsameeyo odayaal aan xamar waxba ka ahayn baa laynoo soo cimaamaday si loo fasaxo dariiqaas isu socodkaas iyo inaynu nahay gobol ku mida xamar anigu shaksiyan haddii ummadda somaliland doorsato inaynu dib ugu noqonno wadajirkii hadday doorsato oo iyadu iskeekiso waan ogolahay laakiinse in la qasto oo la khiyaameeyo oo la iibsado oo shilin la siiyo shilin la siiso waar ma ogolin walaalayaal miyayna ogolahay miyayna ogolahay soomaaliyanteeda waynu ilaashanayna hadday doonayaan inaynu xamar dib ugu laabanno haynoo badheereenoo haynoo sheegeenoo sababta haynoo sheegeen taasna waxaynu yeelayna ma aha waxaan kusoo gebagabaynayaa annaga innaga dabhaan ofisiyaal ahaan iyo qar ahaan waa inagu ceeb inaanu maalin kasta cabanno waa nagu ceeb inaanu maalin kasta qoyskaagaanu dhanaa cayladiisii baan cibisayo inanku wuxuu ahaa baa la taabto markaasaa jaraayibkii la xidhayo waa nagu ceeb waxaanu doonayna maaha sarabtayadana maaha sarabtayadana maaha saadana axmed maxamuud silaayow maaha saadana maaha sarabtaadana maaha in halkaa lagula gaadhaa sarabtaada maaha waxaan yeelaynaa farqigiisa ugu soo noqono war axmed oo wanaagii lagugu yiqiinay aad ka tagtay sidaa la sheegay udoobi yidhi axmed ku axmedkii maaha axmed oo kii kusoo noqo kii kusoo noqo ummadda kusoo dooratay oo cadceedaa isusbaa soo taagtay oo sideed sannadood kusoo taageeraysay lagu abaalgudin xarig iyo aflagaado iyo eed iyo waxaanay kaa galabsanin mid taariikhana waanu sheegayaa nin arday oo nigeria arday ka ahaan jiray baayuu warramay wuxuu yidhi afweynuhu hoofku oo xaadhatay oo gurigii lagu jabsaday oo oo ay soo xaadhatay baanu ugu tagnay buu yidhi annagoo xaafadiisa ah ee gurigiisii waanu warsan waxaanu ba maxaa ugu wacan sabka kugu dhacay intee baad saaraysaa afweyne laba wax buu ku jawaabay wuxuu yidhi horta anigoo dalkoo dhan haysta oo ummadoo dhan xukuma taa inqilaabkii dhacay cirro anna halkii aan soomaalinimo kaga hortegi lahaa qabyaalad baan kaga hortegi taasi mid baa haduwe dakalena wuxuu yidhi nimankaa idoogta ah hadal bay ku nool yihiin haddaan hadalkooda u dayn lahaa ha iska hadleeno waxay doonaanay oona lahaayeen kursigaygaa maanta waa ku fadhiye lahaa buu yidhi war axmedoo soomaaliland hadal bay ku nooshahay sanaaidaada aakhiraysa bay kusardiseene haatigta ay lasoo kala baxaysa bay ku nooshahay dhinaca tugaboobe muxuu sheega bay ku nooshahay intaasaa lagaaga maqan yahay oo lagaaga jeedaa war ummadda haysu soo jeedinin haddaad afka ka xidid adigu bay kugu soo noqon doontaa waraba waranaan kugu soo jeedin laguma soo laguma soo iskuma soo jeediyo war nimankaa xornimadooda soo daa xornimadooda soo daa allah yakhaliid xornimadooda soo daa waanu ku leenahay waanu kugu amraynaa waanu kaaga gar leenahay waana xaqa iyagii weeyaan soo daa waxaan kaloo idiin sheegayaa walaalayaal waxaa maanta meesha ka socda isku tugnaan baynu kaga hortegi karaa intiinaa maanta halkaa joogtaa inta mid kalaa la xidhi doonaa anigana noqon doonaaye mooye walaa laakiin yaa mid kalaa la xidhi doonaa qof kalaa la dulmi doonaa halkaa ha ku ekaaninee dulimkaa maanta inagu ina haystaa aan ka wada mudaysnaano oo qofkii la dulmaaba oo adigoo lagu dulmiyey weeyaan daalinku waa daciif weeyaan meel lama gaadho haddii ummaddu ka hor timaato shalayta waxaan dhegaysanayay baalday mubaarak saddeed iyo labaatan sannadood buko horkoodiyay qaahira xadigaa lagu tiro ilmadiisii waa la raaciyey afadiisii waa la raaciyey cayladiisii oo dhow waa la raaciyey daalibku halkaasuunbuu ku dambeeya waxaan leenahay dulmiga aan ka hortagno aan ka midaysanno oo ninkii la dulmaybaba